وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
Siku hiji hadi paya tuje mauti Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. E, si kwa hii jihadi paya tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. Sina nyima kafiri.
dhaizeya isxaaq khaalid oo gudaha mujaahidiinta looga yaqaano showkaani waa halyegii uu allaha ku sharfay inuu camaliyad istishaadi ah ku daahfuro weerarkii barakaysnaa ee shan iyo tobankii bishii shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhiggii murtadiinta ee tuulada janaa'i cabdalla ama birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. E, si kwa hii jihadi paya tuje mauti.
geesigan oo ka soo jeeda dalka burundi ayaa ka mid ahaa muhaajiriinta u soo nafiray jihaadka waddada allah ee soo gaaray dhulkan muslimka ah ee soomaaliya wuxuuna ka dhashay qabiilka lagu magacaabo huutu ee ka mid ah qabaa'ilada dega bariga afrika wuxuu ka soo jeedaa gobolka muyinga ee dhaca waqooyiga dalka burundi halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii aasaasiga kuna noolaa tan iyo markii uu allah soo waafajiyey inuu soo haleelo jihaadka bariga afrika sannadkii kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii ayuu ku dhashay magaalada kibimba ee dhacda waqooyiga dalka burundi taas oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaala madaxda dalkaas ee bujumbura Mjenye hata milioni barabarini hewani juani haiwezekani muddo hadda laga joogo toddoba sano ayuu ka soo haajiray dhulkiisa si uu uga qayb qaato halganka jihaadiga ee ka socda bariga afrika ee lagu dafcinayo duulaanka horarka ah ee ay gaaladu ku soo qaadeen dhulkan muslimka ah wuxuuna tan iyo markaas ka mid ahaa muraabidiinta ku jilib xiran furimaha cisiga iyo ribaadka ee soomaaliya wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ee hiiraan wuxuuna kaalin mug leh ka qaatay dagaallo iyo howlgallo barakaysan oo cadowga allaah lagula galay wilaayadaas iyo deegaanada ku xiran shan iyo tobankii bisha shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga oo ku beegnayd toddobadii maarso labada kun saddex iyo labaatanka ayuu geesigan faraskiisa ku boqnogooyey dhiiggiisana ku daadiyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka janaa'i cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo allaah fadligii cadowga looga dilay sagaashan murtad hub gaadiid iyo sanado ciidanna looga qaniimaystay waxaan allaah weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kuna abaalmariyo jannaadkiisa
tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. E, si kwa hii jihadi paya tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, saliti. Sina nyima kafiri إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آه. kwanza nawatahadharisha nikiwaambia ya kwamba أوصيكم بتقوى الله عز وجل يعني أنا وإياكم بتقوى الله عز وجل نعم
ugu horrayn naftiinna iyo taydaba waxaan u dardaarmayaa cabsida allaah iyo inaan u hoggaansanno awaamiirtiisa kana fogaanno wixii uu naga reebay walaalahayga ku ribaadaya furimaha kala duwan ee ribaadka waxaan idin leeyahay sabra kuna sabra dhibaatada idinka soo gaaraysa jihaadka mar welibana xusuusnaada nicmooyinka uu allaah nagu galladay xusuusnaada xilligii aan qaacidiinta ahayn ee aan ku noolayn dhulalka gaalada ka hor inta aanan jihaadka soo haleelin oo aanan ogaanin cadowgayna dhabta ah ha ilaabina dhibaatooyinkii aad kala kulmi jirteen gaalada iyo dhibka ay maanta ku hayaan muslimiinta taagta daran ee dhexdooda ku nool mar welibana xusuusnaada oo maanka ku haaya hadalka allaah ee ah
wallahi mkumbuke ya kwamba hii aya haija haijakuwa kwamba inamzungumzia mtu ambaye ni khariji na uislamu la inakuzungumzisha wewe ambaye unasema la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aayaddan adigay kula hadlaysaa qofka muslimka ahow haa adigan qiray oo ku dhawaaqay kelimadda tawxiidka ee laa ilaaha ila allah nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu tusaale ka bixiyey mu'miniinta wuxuuna yidhi qofka mu'minka ah wuxuu qofka kale ee mu'minka ah u yahay sida dhismaha oo kale qaarba qaarka kale ayay adkaynayaan marka aayadda allah ee ah ambayo umeibeba yani allah ametu- amtanguliza ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah walmustadhafina min arrijali wanisai naam kumbuka ya kwamba yani hii ni amana ambao umeibeba acha na kusikiliza utasikiza akawali mbalimbali za maulamu su ya maulama su wakituambia kwamba kama sisi tulikuwa biladul kufr waa ammaano aan qaadnay iyo waajib naga saaran mu'miniinta mustadcafiinta ah kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan kala kulmaya saliibiyiinta iyo murtadiinta iyo diyaaradaha maraykanka iyo turkiga xusuusnaada mar weliba in ammaanadaasi ay luqunta inoo suran tahay hana dhegaysanin hantaa tacaawudaad xumayaasha kuwaas oo dhallinyarada ka hor istaagaya jihaadka iyagoo ku andacoonaya inaynan awood iyo itaal ku dhammayn gaalada oo aan tabar darannahay iyagoo sheegaya inay naga hormarsan yihiin wadaaddadaasi culmaa u suuga ah waxay dhallinyarada ku boorinayaan in cilmiga maadiga ahy bartaan si ay dhankaas gaalada uga guulaystaan taasna waa dhagar ay doonayaan inay lacag uga helaan madaxdooda gaalada ah si ay dhallinyarada jihaadka uga weeciyaan si ay ummadda baylaha ugu noqoto cadowgeeda gaalada ah aayaddaas marka aan fahanno oo aan si qoto dheer ugu fiirsanno xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasallam ee odhanaya haddii aad ribada wax ku kala iibsataan oo aad lo'da saynta ku dhegtaan tacabka beerahana aad ku raalli noqotaan jihaadkana aad ka tagtaan allah wuxuu idinku sallidayaa dulli uusan idinka qaadi doonin ilaa aad diintiinna u soo noqotaan wilaayaadka islaamiga ah tusaale u soo qaata oo fiiriya waxay dabadhilifyada maraykanka ee kenyaati u geysanayaan muslimiinta wallaahi waxay dadkii u laynayaan si wuxuushnimo ah waxay kufsanayaan hooyooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu caddeeyey derajada qofka mu'minka ah isaga oo la khidaabaya kacbada wuxuu yidhi allah naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye xurmada qofka mu'minka ah ayaa ka weyn xurmadeeda kacbada oo la dumiyo ayaa allah agtiisa ka fudud in la daadiyo dhiigga qof muslim ah laakiin maanta waxaan arkaynaa in muslimiinta la laynayo dadkuna ay isaga mashquulsan yihiin ganacsigooda iyo noloshooda jihaadkiina ay ka fadhiisteen muslimiinta dhammaan meel kasta oo ay joogaan waxaan u dardaarmayaa in allah dartiis ay u soo hijroodaan oo ay qoriga u qaataan isagana soo tagaan dhaldhalaalka adduunyada kuna soo biiraan kolonyada mujaahidiinta u nusreeya walaalihiinna mujaahidiinta ah si aan ugu gurmano kuwa taagta daran xusuusnaada inay jiraan walaalo ku dhibaataysan xabsiyada cadowga ee muqdisho kismaayo iyo magaalooyinka kale halkaas oo lagu dhibaataynayo marka yay sugayaan oo aan anaga ahayn walaalahayga muraabidiinta ahow xusuusnaada mar weliba dhibaatooyinka loo geysto ummadda muslimka ah himadiinna kor u qaada waxaa laydinka doonayaa himo sare hubkiina ku far adeega ilaa uu allaah annaga iyo cadowgeenna na kala xukumayo iyo ilaa inta aan yaqiinta ka gaarayno haddii uu jihaadku sabab u noqonayo geerideenna ogaada xujo ayuu noo noqonayaa maalinta qiyaamaha allah hortiisa walaalkayga aan allah dartiis u jecelahayow bal ka fikir markaad allah hor istaagto adigoo odhanaya allow shabaabnimadayda iyo wax weliba oo aan lahaa dartaada ayaan u bixiyey si aan ugu nusrayo muslimiinta taagta daran iyo si diintaada adduunka loogu ogo ogaada yoolka ay gaalladu ka leeyihiin duulaanka ay dhulkan muslimka ah ku soo qaadeen inuusan ahayn mid maadi ah laakiin waxay rabaan inay baabiyaan caqiidada muslimiinta oo ay ka dhigaan kuwa mactabka caabuda allah baan ku dhaartay ee ma aqbalayno inaan saliibka caabudno wallaahi waxaan afka labadii ku leenahay laa ilaaha ila allah waxaan soo dhowaynaynaa wax weliba oo nagu soo gaara kelimaddaasi darteeda dadka soomaalida ah guud ahaan waxaan u dardaarmayaa inay soo haleelaan safka mujaahidiinta ogaadana in allah uu addoommadiisa abuuray una kala saaray muslim iyo gaal labadaasi qaybna allah wuu sii kala saaray marka waxaana laga doonayaa inaan dagaal ku cilaamino gaalada waxbaha ku mashquulinina ganacsiga xoolaha iyo tacbashada nebiga ayaa nooga digay inaan sidaasi yeelno sida aan horay u soo xusnay marka waxaa idinku waajib ah inaad hubka qaadataan si aan gaalada ula dagaalanno ugana saarno dhulalka muslimiinta ah fariinteeda ku socota dhammaan muslimiintu waxay tahay hijiro ayaa idinku waajib ah ogaadana ansaartu waxay u diyaarsan yihiin soo dhowayntiinna wallaahi ma soo koobi karo fadliga ansaarta iyo wanaaggooda allahna wuxuu isagoo fadligooda ka hadlaya yidhi
يحبون من هاجر إليهم والله إلى آخر آية والله فهم والله نسمع اللهم رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار والله يا ربي يا ربي يا ربي رحم الأنصار نوتت ومنصار نوتت ومنصار مركا وحان ليهي الله أنصار أنحريسو وبد كودنا أنحريسو فرعودنا أنحريسو وحان أنصار تكو أرقني ووناقي أودن ولبقى xitaa camalyadan istishhaadiga ah ee aan u socdo waxay qayb ka tahay mirihii ka dhashay dadaalka ansaarta ma hayno waxaan ugu abaalgudno ansaarta oo aan ka ahayn inaan u ducayno oo aan markhaati u noqonno allah hortiisa qiyaamaha allow ansaar u naxariiso oo ka xifdi dhagaraha gaalada allow barkay dhashooda iyo faracooda kuna manayso himadii aabbayaashooda walaalayaal waxaana laga doonayaa inaan hal saf noqonno sida uu allah jecel yahay kuna sheegay kitaabkiisa kama allah subxaanahu watacaala yatuambiya ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanun
haddii aan ku dhegno xarigga allah ee adag cadowgeenna waan ka guulaysanaynaa insha allah allah waxaan ballan kula gelaynaa in dhallinyarada ummaddan ay safaaf dhaadheer u gelayaan camaliyaadka istishhaadiyada ah si kasta oo ay tiradooda iyo tabartooda u yaraato waxaan u hoggaansamaynaa hadalka allah ee ah idu ma statactum min kuwa wa min ribaati lkhayr insha allah na sisi yani tutakufa na nyinyi biidhnillah mpaka kudusirudi katika mikono ya waislamu na rengo ni iqamatu di iqamatu dini fi kuli ardhi yani cadowga waxaan leenahay waan idiin beegsan doonnaa ilaa aan qudus idinka soo celinno diintana aan adduunka oo dhan ka ogno annaga uma dagaalamayno qabyaalad iyo xuduud midna annaga waxaan ku taagannahay dhabbihii rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu qaaday ee uu diintani ku istaajiyey gaaladuna ma aysan xisaabtamin taariikhdana si fiican uma dersin markii ay soomaaliya ku soo duulayeen soomaaliya waa dhulka ay ka soo jeedaan halyeeyada ma aysan maqlin soo duulayaasha saliibiyiinta ah al-imaam axmed gurey iyo waxa uu dhulkani gaalada ugu geystay wallaahi fikraddii imaam axmed gurey weli way taagan tahay waxaana xambaarsan dhallinyarada mujaahidiinta ah waxaan cod dheer ku leeyahay qaadimuuna ya aqsa al aqsa waan kuu soo socnaa
بإذن الله إن شاء الله وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shuhada, shuhada, mumewacha pengo kubwa, twajaribu kuziba. Ni Qurani na imani na suna, kuzibeba mumewacha pengo kubwa twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba shuhada